xaruntan waa xarun ay naga caawinayso dowladda jarmalka iyo hay-ado kale oo caalami ah annagoo la kaashanayna jubbaland ahaan gaar ahaan gobolka jubbada hoose waxaan ugu talagalnay dhallinyarada soomaaliyeed runtii waxaa qabsaday wax la yidhaahdo shaqala-aan baa kusoo habsatay shaqala-aantaas iyo wakhtiga dheer ee dagaalka soomaaliya socday waxaa ka dhashay in dhallinyaradii qaarna ay tahriibaan qaarna ay shabaab ku biiraan qaarna haddii ilaahay kuismogol yahay ay noqdaan biras ama burcadbadeed ay noqdaan haddaba si dhallinyaradaas ku biiraysa al-shabaab ayagoon ideology ahaan ugu biiran laakiin ay baahi u geenayso san u noqonin kuwa kusii raaga waxaanyaan uga golleen xaruntan in la furo loogala faa'iideeyo xaruntan ma aha meel dadka lagu xabseenayo oo xabsi ah ma aha runtii waa xarun ay dadku ay wax ku baranayaan dhallinyaradu farsamadii gacanta ay ku baranayaan qaybaheeda kala duwan oo qofku markii uu lix bilood joogo isagoo xirfad yaqaana uu soo baxay markuu banaanka uu soo baxo oo la tababarayo horey ma ugu jireen magaalada kismaayo xarumaha noocan oo kale ee maleeshiyaadka al-shabaab kasoo goosta ama iska soo dhiiba maamulka jubbaland lagu dhaqan celiyo maya waa xaruntan waa xaruntii ugu horreysay ee laga laga bilaabo wey dhismeedayba hadda socda waana markii ugu horreysay runtii laga bilaabo jubbaland gaar ahaan gobolka jubbada hoose waanu jecelnahay in uu wixii sidaan ugu talagala ay ku dhammaan doonto hawsha haddii aan la yidhaha marka dowladda jarmalka ma ayada idinla soo doonatay oo xaruntaana idin sameynayna idin tiri mise idinka ayaa ka codsaday in aad samaysaan xarun aad ku dhaqan celisaan maleeshiyada dhallinyarada al-shabaab runtii horta waa su-aal fiican qof wax kula soo doonanayo ma jiro ka jubbaland ahaan gaar ahaan gobolka jubbada hoose wasaaradda arrimaha gudaha ayadaa albaab annaga ayaa albaab walba garaacnay oo internationally ama dowladaha ha ahaato ama hay-adaha samafalka caalamiga ha ahaato annagaa u tagno weydiinayna u qorayna codsiyada u gudbinayna arrintaasi in nalaga caawiyo maadaama aan u aragnay dhib taagan oo dhallinyaradii soomaaliyeed oo taagan oo arkayno sii socota oo haddii ilahay kuu sabagol yahay aanan ideology wax la yidhahdo ama mabdi-iyan aysan wixii u qaadanin laakiin wax la geliyey oo baahi loo geeyey ay tahay markaanu aragnay baahidaa iyo codsigaasi waan u gudbinay dowladaha waxbixiya ilahay baa waxbixiye iyo hay-adaha samafalka kulli waan u gudbinay marka dowladda jarmalka waxay ahayd dowladdii noogu dhagnowlaatay kulley naga caawinaysa brogramka waa gartay markii hore xaggee ayaad ku dhaqan celin jirteen dhallinyarada maleeshiyaadka shabaab ka soo goosta
wallaahi waa arrin hoose weye meelo badanoo lagu lagu hayo way jiraan oo dhallinyaro badan oo soo xaroota way jirtaa oo iskood usoo xaroota meelo lagu hayo oo lagu dhaaceliyo oo dadka loogu tababaro amin loogu sheego inay ka qayb qaataan horumarka iyo waxsoo saarka dalka iyo amnigiisa in la sugo inay ka qayb qaataan weelo lagu dhaqaaceliyo way jiraan laakiin ma aha meelaha hadda rabo inaan kala hadlo halka hadii a marka hadda waad dhagax dhigteen goormaa la gebagabeynayaa oo la dhisayaa
uu socdaa barnaamijkiina waa faysas badan buu leeyahay hadda waxaa socda dhismihiisii baa socda xaruntii markii la dhammaystiro dabcan brograam kalaa jiro oo barnaamijkii tababarka waxbarashada haddii ilahay kuisa mogol caafimaadka waxyaala badan oo kalaa socda marka barnaamij kolley aada u ballaaran oo fiican weyaan haddii aa ladhno ujeeddada barnaamijkan aad u sameynaysaan maxay tahay
dhallinyaradaas inaysan noqonin kuwo luma oo ideology ahaan ama fikriyan aysan waxaysan aaminsanayn inaysan ku sifoobin oo aysan ku fogaanin in ayagii aysan naftoodii hallignin oo maaragtay ama aysan isqarxinin ama aan dad kale oo shacaba aysan halligin oo aysan isku qarxinin in aan u sheegno kuwa waaweyn waxaan ka dambeeya isma qarxiyaan sababta dhallinyarada ay isu qarxinayaan laftooda inay ogaadaan in loo sheego ayaan u furnay meesha oo aan u sheegno waxa loogu shubay in ay baahi u geysay inaysan ahayn wax saxan ayna ahayn hadday saxan tahay keliya meesha laga qaadi karo dabiin fara waaweynba waxa loogu dhigaaye kuwan waaweyn ee sgadaal ka fadhiya daar hoostiisa hal ninoo weyn uula isqarxiyay maaragta marka kuwaas waxaasoo kale inaanu uga faa'iideyno oon u sheegno dadkii lagu wacyigeliyo brown washing wax layaa lagu sameeyo in maskaxda laga dhaqo oo dad caadiga oo normal ay kusoo noqdaan nolosha caadiga iyo amniga caadiga iyo wax soo saarkii ummadooda inay ka mid noqdaan oo ay cidina wax u sheegno inaan inaan uga faa'iideyno baan ugu talagalna haddii alla